bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla asar faylaa ka dhowaada warkaan asarnama idaacadda warsan qodobadaysin ka dheegi doontan haddii lahayara intuuna ku guda jarna iyo walibaa ku mide munaasabadda ardaysha dilaka gadoonsiyaaye waana ku dhalinjibiyeen iskuulka tayo technology oo laka qoboday guda magaalada tambaydhawa madaweynaaga maamulka koonfur galbeed iyo weliba marwada koowaad ayuu shiida dhahdhakeen isbitaalka hooyada iyo weliba dhalaanka maamulka degmada baydhabo shacaabka magaalada iyo oonka baaqeen intiyo laiskula shaqeeya dhinaga amniga kenya iyo ciidamadii hegin iyo giliidi dhadhaqaaq ciidan oo ku socda shabeellada hoose baraka a ku bilowday magaalada mandheera bangiga adduunka malaayiin dollar usoonka deeqi soomaaliya gudoomiye mursal oo dowladda norway kula hadlay arrimo doorashooyinka qaramada midoobay oo sheegday amaya ku digdi inti kadalaan usoo ka socda dhiniga dalka soomaaliya akhbaaraadka binaanka raadiha warsana singayton asarnimadan welibaa ku mid ah haddii lahayara turkiga iyo weliba ruushka iyo helisabad roojinge iyo ka deeran dhiniga saydiya dalkaasi ee moscow
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
asarnimo dhegonsadayaal jimaac ee tuu taariikhdan iyo ka toosan tallita bilo saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasay weliba iyo haayana qodobadii warkaana asarnama hatana ka dhowaada soogiyo faah-faahsan haddii lahayara warkan subada ka jara intasinku akhri doonaan oo maxamuud ali cabdulaahi gaabsha haddii lahayara insha allah kabilowna maamulka madaweynega koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba marwada koowaad iyo weliba shiid dhexdhikana isbitaalka hooyada iyo weliba dhalaanka waryaagana yuusuf sheekh aadam iyo faahfaahinta warkungning haya madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo marwada koowaad ee madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marwo sayn abyaashii daki isbitaalka hooyadiiyo dhalaanka ee magaalada baraaba ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed welibana meelasay ku hadlay cabdicasiis xasan maxamed laftagare madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo anka horeyntii hadhowaayay marwada iyo weftaga la socday runtii farxaday noo tahay inaan maanta aada nagu soo dhaweysaan baraawo annaga oo isla jirno oo wada dhanna aan ku soo dhoweyno marwada madaxweynaha marwaseyna iyo wafdigeeda aada iyo aadaan ugu faraxsannahay maama soo dhowow ku soo dhowow dalkaadii iyo dadkaadii iyo meel lagaa jecel yahay adiga wafdigaadaba soo kale weliba nuuse sheegay intii aan la hayn magaalada baraawe isbitaalka hooyadiiyo dhalaanka dhaliilo jarton iyo eete intii aan la hayna bulshada ka dhagan meelyo ambahayaan owaaniyo aragan gabartumo ilisana jare ofoo dhadaasa owalakugu qobod waay guri oo magaaladaasi oo meelyo qaadana waayeen hooyada iyo dhalaanka ma haysanin m c h iyo isbitaal ay ku dhalaan haddana daruurta jirta waxay ahayd ma la haysanin meel loo baxo oo isbitaal ah isbitaal waxaa ugu horreeyey xamar ayada naftarkeeda laba boqoloo kilomitir oo isku wareegsan yay isbitaal u tahay oo baadiyaha laga soo aadaa looga soo lugayaa gaaridamaal lagu yimaadaa dhibaatada ugu weyn oo baraawo aan ka maqlay iyo ugu yaabka badnayd waxay ahayd anuu nairobi joogo yaa waxay soo wacay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yidhi gabar yar oo lix iyo toban jir ah oo ugub ah yaa foolanayso waana dhali weysay toddoba beri wax la saaraayana male markabna male adoonna male jidkana baabuur male waxaan samaynaan garan laanahay diyaaradna male eeraboor ma jirin maxaan samaynaa gebagabadii madawiinagyo weliba uuse sheegay intii arrimagasay markii oo dhihaayaan arrinta inkasahlan yaa ete intiioo ijaaraan diyaarad oo waana lakuka ijaara siyeed boqoloo doolar maxaa ugu sahlanoo la suuqin karaa gaariba inta laga ijaarayaa oo sideed boqoloo doolar lagu ijaarayaa oo lagu geynaya xamar anaga sideedda boqoloo doolar innagaa bixinayno berita ha loo ijaaro diyaaradda gaariga ha la saaro ilaahay amarkiis gabadhii waa badbaaday jidkii intay kusii jirtay yaa ilaahay kala keenay jugjugti baa ilaahay ugu naxariistay dhibaatadaas iyo daruurtaas adag ree baraawa ay qabaan yaa jirto iyo waxyaalo kaloo kasii badan waxyaalahan hadda u soconno waayo harunta hooyadii dhallaanka oo lakishiidaki magaalada baraawe yaa haddii la dhisa weliba yo qubiyi doonte baahiyadiyoon qabaan hooyooyinka ka dhagan caasimada baraawe
idaa mahadsantaha yusufa sheekh aadam dhinaga kalena munaasabadda ardayda dilka gadoonsiya iyo weliba waaniyo ku qalin jiban iskuulka tayo technology iyo weliba lakaga waday gudo magaalada tanbaydhaba cabdinaasir axmed mayo iyo nin faahfaahiye munaasabadu geega ku dhiidii magaalada baydhabo yaha qaban qaabay iskuulka tayo technology institute maybana shahaadooyin laga gadoonsiiyey arday tiradii diirasa qontay lama arday oo baraday caafimaadka maamulaha iskuulka tayo technology institute xasan cabdi maxamed iyo anku horeyn sharaxi munaasabadda
wayba ku dhiyahaye xaflad qalanjibinye arday dhammayti caafimaad koorsidaasoo haddareerti muddo oo hal sana ah iyo geekanto wayba laga guddoonsiiyahaye shahaada marka inta geek wayba ku dhiyahayte xaflad qalanjibin oo arday laga guddoonsiyahay shahaada oo iyo shahaada caafimaad laga guddoonsiyahay ardayda geekanta laga guddoonsiyahay shahaadada wayba deerasta tiradiyo qonto iyo lama arday labaatii kooweybo gebdhuu sodday koowna koriyo waxaana ku mid tahay ardayda dhammaysatay caafimaadka iyo dareensho ku hadalay bismillaahi anomaaylara asma xasan xuseen mayba aad eedanka faraxsanaa maadaama geedka ku qalin jibiyaha iskoolka tayo technology institute inkasta onayto dadaalkii halsani dheeradan hawadii eedan ka faraxsana farxad onayto laha koobu kormee farxadana faraxsana waayo maalinta una balaawan may bahayni arday oo bool konto ilama arday eh konto ilama arday bis ee waa saqanan dibiya may ku baratay macadka tayo oo shahaadaduna keen gadoysay maadooyin onayto kala duwano oo eedan badan ka fara maadooyin oo jacsa hadda jaamacado laka dhikaxay camal ee tanee ka barani sida nutritionka farmacologyga iyo injection ee lama qaybat ayaa ka shal barani magacay faade maxamed nuur leere maasha allah meel iskuulku tayo ardaydu ku qalin jibiyaasyaana maasha allah eeday eedanka faraxsana maylaraysa dadaalkiuna hawadni eeday eedanka faraxsana hiigsigoona lahayn iniyo deerna maylarayis maadadii oonay caafimaadkayti geeka guula ku deerne insha allah maylarayis may barajeeyana intii aqoontaan horan sii koransana maclimiinta maylarayis may dhammaantiyo salaaman dadaal badan aniga muujiya maasha allah wayba ero lahaaye maylarayis dadaalkii horan sii wada gabdhona mayba ka boori lahaaye maadaama yo in gabdho maylarayis dadka badan araayan aqoonta ku liidida meel kasta maylarayis kunta gabdho may dhiirigelilaniyo higsigiyo leyn deeran gabor walbo ye maylarayis idiroogton niya banaanka xabato walbarta aqoonto waa shay qaali ah maha koobo kor aqoonto maylarayis laqoon lahaynan iftiinka male maylarayis may ero lahaaye gabdhona niyo walbardan ka boori lahaay oo dhinaga caafimaad meel walba ku shaqeeyan hooyo walbo meel walba ka dhibaas oo garabsiya oo caafimaadka maen baranay uninoon dadkanka gargaarno unu ka caawin bismillaah magacay maybal dheer adays saaq taruuri oo ka magaca dheer adays arab eed eedanka faraasana geeka xafladan oo ku qalan bedelani taas oo mahad ilaahayn sugnaatay geeka eedanka faraasana inkastoo una qalan jibiini maasha allah
may ku baratay oo shahaadadooda lakasi oo lakasiyaay alaalayaa barata mi walbadan ku baradi geeka maasha allah sidar dhaanihaaya mihi walbadan isku bedeli sida caafimaadka walbadan tiknolojiyada walbadan ku barani iskuulka tayo may baa ka biiray waana lamadii kun tomi siyeedkii mas-uulku dareera midowda iskuullada magaalada baydhabo muxudiin shariif isxaaq waana e maamulaha iskuulka almacrifa yaan hambalyeeyey ardayda taasoo kale macadka maya dadka ballan qaaday inuusu isbelleeriyi doona runtii taasna ila hambawaayana sababtoo ah mayba waa cilmiga meel walbiya laku baahanya in la deersiiye marka ka ammaanana maamulka iyo macalimiintii sida horumarkii on fadaayan hornan ka socdan maya ka jeesiday dhinaca ardayda arday ahay mayba waa fidhow ku kahaa haddii isin hadda shahaado inta lasinka guddoonsii maku dhigan cilmiga ini dhammaytano meela ka heri ma-e ini dadaalan qof walbo insaan aysin aragtan laka tilmaama brofesor ama shaykh ama mufti walifadow haabay waa markii afraad oo iskuulka tayo technology institute iyo ku qalan jibiyaan arday
mahadsanta cabdinaasir dhinaga kalena dowladda kenya waliba ayaa sheegday intii dhammaan iyo higan iyo geliyada idamadiya isla markaasiitina hilagan walobsean kuqabna gudood dalkasayti yo kudyan walweerare hila dhowra jeer meelasayti weerriyon kufuliyan dhinaga hubno ku tirsan al-shabaaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalkasayti kenya yaa weliba u sheegay in dowladii qaadi tillaabooyin dhowre waana milasayti la ilaaliyoba dadka shacabka islamarkaasaytina ammaanka sinwiling adkayi doona waa sidiioo hadalkan dhakan wasiirka ouso booqdi meelo ganacsiga oo kiyaala dhanigasayti iyo weliba uu sheegay magaalada nairobi ee hadlashay walibantasayti ka daray inta ciidamada ammaanka iyo ondiyar garoobin diyaar iyo un ayin ku jawaabowka haddii meelasayti walweerara kudhay gudadalkasayti ee kenya hadalkan wasiirka wasaaradda ee arrimo gudadalkasayti ee kenya iyo weliba ka tooseya hilo dhammaadkii bilii hora ee isu maraykanka meelasaytin kudigi intii meelasayo kabar tilmaameysado koranka oo ku mid e maqaayido aankanka e oo dalxiiska langaseedo nairobi taliska ciidanka hooga dalka ee gobolka shabeellada hoose weliba yoo ka bilaabanaan dhaqaaqa ciidan oo meelasayti oo kubediyaya intii al-shabaab meelasayti degmada baydhabo waana doqa magaalada xasan maxamed axmed biikole yaa hadlow soo ku jeedi shirkii kulankii lanku hadlahaya amniga waaniyo gobroogyo ku hayaan dhammaan gudoomiyaalka xaafado magaalada iyo weliba laamo amniga iyo weliba shacabka ka nool magaaladan ka baaqay intii lakubada shageeya amniga amniga magaalada baydhabo iyo madaxdii iskirnaadaan galiyaas ubsadaan seelanka shaqeeya nabadgelyada iyo amniyo qiimaynana bulshada siya badbaada shacabka magaalada ka nool badbaada walay cadow ay dhibaato kahay ka badbaadaan haddii oo yani muxuu arrimahaas laisuu bina cadowka badaya koo waxaa weeye shabaab waay koo waxaasid dowladnima diidaw dowladda fadaano koo waxaasid qofka biniaadanka waan inoo gorayno basharka ilaahay abuuray saasaan iska dhex jira way la faday antan ka badan iyo nadiif ah antan ka badan oo wadaniidka jarta wadani ah dhinaca kale doqa magaalada uso hadlijay sii wadada iyo weliba usu sheegay intii dowladnimada iyo adag hiranta shacabka madaxda maamulka iyo weliba laamo amniga haddii lisla shaqeeyo lideerow horumar waa sidiisu hadalkan dhakii gadoomiyaga
xallaaradda iyo ilbaxnimada way la kadeereey waddan horumar way kadeereey nabadgelyada oo laka shaqeeye shacabka oo muxuu ahay yacni walwadaada horumar way la kadeereey shacabka oo isdhexgala haween i rag i dhammaantay oo isdhexgalaan ka shaqeeya maynarayso muxuu ahay horumarsho iyo muxuu ahay nabadgelyo iyo caafimaadso walbarashadiyo ka shaqeeyaa la fade marka muhiimaddu way taa nabadgelyada ka shaqaynan huuraan badan suubinan xaafid waliba xaafida kale wala gudbiidoy hadalkan gadoomiyaga ayaa waliba oo sukooyaya shilisa diida bilatan saraakiila ciidamada waliba oo sheegana intiyo qofyo kaqobdan howlgalya suubyan ciidamada iyadoona hiligi laaqobdaayo suuwadadi jaagada qara e ee kayfodhisaban e iyo weliba alaab kaled isu isticmaalay dhinaga kalena taliska ciidanka hooga dalka ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba oo ka bilaabanaa dhadhaqaaq ciidan omilasiti oo kubeediyahayaa hubno ku tirsan al-shabaab si oon ku saaran deegaanadii oo ku rogan gobolka shabeellada hoose deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba roogay wafdidu soo gaamiyo taliyaga ciidanka ee lutee genaraal abdamida maxamed diriiri oo uu wehelyang maamulka gobolka hoose anasaytiona ciidamada meelasaytiga kala hadlay sidii oon bilaaban lahayan howlgallada taliyahaya weliba uso meelasaytiga ka bogaadiyaya sidii meelasayti ciidamada iyo oon ka korgal lahayan dhinaga hubno ku tirsan al-shabaaba wararka warbaahinta warsan iyo ku helaayta magaalada mandheere ee dalkaasaytiga kenya iyo weliba oo sheegahana inti meelasayti barakaasu ku bilaawday wararka kokooyaha magaalada mandheere dalkaasiti ee kenya weliba soomaaliya iyo weliba ee hadkaasiti lawadaaasa iyo weliba sheegaan dad badan meelasayti oo kubara kenhanasaytona obso ku qaba inti hiisada ee lamadii maalmood ee kuteeganayti deegaanadasayti dadkan ayaa weliba la sheegay inti meelasayti oon ku guuran deegaanada kale ee hooskoyowa ismaamulka mandheera waanayo ku mid ayanga arabiya iyo weliba raamu taka iyo weliba meelaseyti deegaanada kale hooskooyoob ee dalkaasaytiga etoobiya dowladda kenya sheegtay intiiyo meelaseyti walbadan yaan ku qobna ilaaliyowka ammaanka ee magaalada sayti taasaytin iyo adashanti intii oo kubaraka ama yoonseedan deegaanada kale deendhadhowa sidoo kale cabdirashiid isaaq weliba isugu midaya dadka milasiti ku barakay ee magaaladii sheegay intii dagaalkii dhowaan milasiti ku dhii hudooda milasiti dad badan oo nolo oo reer qosiya iyo saamay tiyaatana usuf ku obsadahaya intii arrintaasiti talamada miliso kula kulama ciidamo ku tirsan han jubbaland ee dadka deegaanka sidii waliba sheegana intiyo rogaan qeybo ku mid ah mandheere ee dhaniga khudoodi kenya inkastoo jubbaland yani arrintaasitiya beenadi bangeg adduunkiyo weliba balaayin dollar ah usoo aan ka deegay dhaniga dalkan soomaaliya khaalid abdi ibraahim yaninhay faahfaahinta warkun
wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre oo xalay ku qeybgali munaasabad la kaqobadi madaxtooyada soomaaliya imeelaasay ku sheegay inta bangiga adduunka lacag dhan afarti iyo shan milyan oo dollar ka shubtay bangiga dhexe saddex sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka deynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda soomaaliyeed dib u soo noolayso qofku uu ku qanco soomaalinimadiisa jid adag baa naga horeeya weliba usintaasay ka dare kheyre inta lacagtun iyo dowladda soomaaliya adeegsada doonta arrimoyu ku mid ayin horumarinta arrimo bulshada iyo inta laka dhisa kaabayaalka dhaqaalo dalka usoo hadalshay wadadaya tilmaamay inta lama sano ku hor bulshada soomaaliyeed oo in sheegay inta la gala doona waqti barwaaqo ah waqtiga barwaaqada la sugaayinaya bilaawatay waa sida uusa hadalkan dhaki laakiin laba sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka soomaaliyeed inay naga horrayso meel barwaaqo ah afartan iyo shantii milyan oo ugu horraysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda soomaaliyeed horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqayno laakiin inay billions of dollars ummadda soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhallinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aaminno inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqayn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aad noqotay dib isu xisaabi maxaad dalkaada u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin lix iyo labaatanka juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafaddaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kale sameey
gudoomiyaha golosha habka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba xafiisya isuga qaabilay mas-uuliyiin ku tirsan safaaradda dowladda norway ee soomaaliya waana iyo ku mid ata safiirka safaaradda ee norway ee dhanarkan soomaaliya lamada dhinac iyo weliba iyo kuwada hadalana arrimo doorashooyinka oo la filahaya intii dalkiya kudhida iyo weliba aan diyaargarowka iyo weliba sidii dowladda norway aan ku qeyb qaadan lahayti gudoomiyaha goloshaabka iyo weliba usuuna safiirka safaaradda norway ee soomaaliya usuun ku warbiyaya meeliya marahaytin diyaargarowka doorashooyinka wadanka kudhii doonta marka la deera sanadka lamada kun dhawaatii kowda dhinaga kale safiirka dowladda norway ee soomaaliya ee baarlamaanka weliba usuun usuun kuma hadnagay dowladda iyo lihiriirowka iyo weliba diyaargarowka shuruucda doorashooyinka dalka iyo weliba haan muhiimka e hay-adda iyo weliba qaramada midoobay oo ayaan dhehayta dhiniga aan qaabilsan ee dalaga iyo weliba beero ee faw iyo weliba yanya ku digday iniya soomaaliya iyo iyo tartanka dhiniga ama iyo sheegdiinti ayahagiyo dhubaan milasiti iyo sheegdiintiisu ayahagatana marlamaada isu hadiirdhona hadiiradona dhiniga soomaaliya hay-adda faw iyo weliba iyo higita iyo xafiiska hiriirka ee arrimo bani-aadanimada ee qaramada midoobay iyo weliba ay sheegday intii kadalaanka usuhata usoo ku bilaawday gobolada waqooyiga bari ee soomaaliya iyadoon iyo la filahaya intii isu korora toddobaadyada soo socda hay-adda qaramada midoobay oo yaan qaabilsanta dhiniga abuurka iyo weliba ay sheegday intii kadalaanka bilooyinka hasooda ee dhiniga roobabka abriil iyo weliba juun markaasaytiyo lakuyaaba intiisa ka korra danaga soomaaliya soonkiisin warkoka dhugunsi haytaan akhyaaray warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhabo turkiga iyo weliba ruushka weliba iyo kahelyan habadroojin waana kadeeran dhanaga saytiya moscowa heliiskan habadroojinta ay waana iyo ka dhawaaqeen dhinisho iyo weliba ayaa bilaawtay waqtigii dhati ee khalati xilligii dalkaasaytiya suuriya waana meelasayti iyo ka dhaqangaliya gobolka waqooyiga galbeed ee suuriya hoya kayaala ee idilaba iyo meelasayti iyo kuteeganayti haalada iyo dhehayta bili laha dhaaf iyo weliba soddon ili askari oo ku tirsana dhinaga turkiga ila ka dilayo weerar dowladda suuriya yaa kagaadi ruushka waaniyo meelaseediya ganya ku siyaasi turkiga iyo weliba ayaan jawaabo hoogan iyo weerarkaasi etiya kubidiya ka qaaday hooga dhinaga turkiga iyo weliba maleeshiyada iyo garabka siyaasi dhinagaasiti warkii asarnama dhugunsidiyaala hilagunsin kula socoteen warbaahinta warsan ee runtiya beledka tanbaydhaban taninka dhonyi dhammaan asaabta ogolqaybqaataan kumaad naga shukriya saartan isnin soo siyaa yamaan allah